kahambaday dunidu inaga muuqambaye kahambaday dunidu inaga muuqambaye bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii maanhadal barnaamijka maanhadal toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay abaarta ba-an ee ka jirta deegaanada puntland waxaana barnaamijka igala qaybgelaya gudoomiyaha gobolka galgafuur maxamuud axmed caynab suldaan cabdiqani qorne iyo mustafe xaarin
gadcadaaga odaygiyo dumalayu kurnada gambooleyda dumarkii soomalayu kurnada gadigood caruurtii gaajayga liita waxdhage iyoodeyni galowgiyowgaadi geeliyo fardaha iyo geedlaydhawoodidin abarba gigilisay soomalayo kurnada
waxaan rabaa inaan ku bilaabo gudoomiyaha galgafuur oo iminka jooga miyiga fog ee gobolkaasi galgafuur gudoomiye waa adigii miyiga ku marayay ee safarka kurgelinta ku saabsan ee howlaha abaaraha ee gobolkaasi bal looga waran meelaha ilaa iyo hadda aad tagtay iyo waxyaabihi aad kusoo aragtay
بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا سلطان عبد غني قرمي iyo mustafe iyo daljirba dhammaantiin waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacdasalaan waxaan joogaa tuulada hursale oo ka tirsan degmada calule ee gobolka gardafu waxaana kasoo kicitimay calula safarkayga hadda maalin saddexaad baan ku jiraa oo kurkucida abaaraha ah abaarta gobolkan gardafu wuu la wadaagaa puntland inteeda kale waxaa usii dheer isaga gobolku intiisa badan ee dhulka miyiga ah tuulooyinkiisu wax ceelada ma leh waxay ku wada tiirsanaayeen waxay ahayd baraago isla markaasna sanadkii hore bishii november roobabkii dabaylaha watay oo qolooyinkaasu ku magacaabeen meeg iyo jabaala oo suldaan qorone uu qaybka ahaa waftigii isimadii iyo culimmadii noogu timi tooxin ee lafa goray ka qayb qaatay furitaankeedii gooyey roobkaa roob ka dameeyey oo da-ay ma jiro ilaa waxa soomaalidu tiraahdo qaanqaan yar ma ahane marka meelaha aadka ugu daran hadda meesha aan joogo iyo shalay farafaro aan joogo iyo hursado hadda aan joogo waxay ii sheegeen communitiga ama odayaasha aan kula kulmay inay fuustada biyaha ah oo uga timaada ceelquud ama xalwad oo ah ceelka xaabo ka cabto ay ugu timaado fuustadii afartan doolar ma jiraan wax baabuura oo booyado saaran yihiin oo ka shaqeeya meeshan degaankan laakiin fuustooyin baa la isticmaalaa caagada u badan gaarigu marka intuu qaadi karo gaarigii labaatan qaado sideed boqol oo doolar bay ii sheegeen inuu halkan biyaha ku keeno waxa ugu daran hadda oo ka jirana waxa weeye waa biyo la-aanta intaan marayay anigu ama aan u warhayo anigu waxaan ahay guddoomiye cusub oo gobolka loo magacaabay laba bilood labadaa bilood bil waxay igu qaadatay dhaawac shil gaari iga soo gaaray intii aanan soo gaarayba boosaaso bishii hadda naga tagtay nofembarna waxaa na mashquulisay shaqaaqadii ka jirtay qandala oo cirif iyo daris aan la wadaagno taasaan ku mashquulay oo aagii dhinaca amniga aan ku mashquulo meeshaan kaga mashquul lahay dhinaca abaaraha marka walaalle abaarta ka jirta gobolkan waxaa ugu daran dadka hadda waa biyola-aanta isla markaana wax gurmada oo ama hay-adaha waa dareemayaay oo waa la socdaa wadanka oo waxa hadda gurmadka ahi waa waxa wadanka dhexdiisa laga ururshay wax hadeer anagu aan dhexdayada ka ururinay oo aan gurmad dadka ugu samaynana ma jiraan wax naga soo gaaray ama culimadu waxa ay ururinaysay ama dhinaca dawladda laga urursay oo soo gaarana deegaanadatan ma jiraan
waayahay suldaan qoran suldaan inkastoo guddiga xu- eh, aad xubin ka tahay eh, abaaraha haddana waxaad ii sheegtay in aad maraysaan en- en degmada eh, en degmo ka tirsan gobolka mudug oo aad ka qaybinayseen en- en biyo shalayga galab bal noo faahfaahay waxyaabihi halkaas aad kusoo aragteen dhinaca saaxo weeye
bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah rabilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacala ali wasaxbi ajmaciin dhammaan waxaan salaamayaa saaxiibaday barnaamijka kula jira gudoomiyaha gobolka gardafuur iyo walaal mustafa bahda delajir iyo dhammaan dhegeystayaasha asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu salaan kadib runtii waxay noo maraysaa maalinkii shanaad oo aan kasoo maqannahay barooyinkeeni iyo deegaanadii aan ka nimi meesha la yidhahda garowe aan kusoo baxnay markaa iyada waxaan soo marnay deegaano fara badan waxaan kasoo dhuldirownay waxaa la yidhaahda jalam safarkeenu waxa uu ahaa safar isugu jira sahan iyo gurmed ukuurgelid aan ukuurgelayno dhulka dhibaatadu siday u gaadhay ee, dad iyo duunyo baahida la qabo waxa ay tahay xanuunada soo kordhay waxa ay yihiin ee, meelaha usii daran oo aan laga tallaabsan karayninna inaan wixii yar oo la tashiirayo weliba inaan ku dhidhicino aynu kaga tagno ayaa waxa weeye aan ku jirnay waxaan isu soo marnay tan iyo hadda deegaano gaaraya toddoba iyo labaatan deegaan oo isugu jira magaalooyin waaweyn iyo tuulooyin yar yar iyo meelo reeliyigu ugu yimaadaan oo baraaga ay ugu jiraan hadda socod baan ku jirnaayo waxaan udhexaynaa aan ka nimid hadda kasoo kaalay tuulada xuuraan waxaanu kusii soconnaa dudun xadka dhinaca soomaaliya ee, puntland oo iyadana waxa weeye dadaadu fara badan oo meeshaas iyada ah ee, ku duruufay in lagu sheegayo ee, dalku waa ka siman yahay abaarta oo meel aysan saameyn ku yeelanin ma jirto laakiin si marka loo eego waxaad moodaa inuu isgara dhaamo oo meelaha qaarkood waxaad ka helaysaa inay ceelal u dhow yihiin Eh, magaalooyinka waaweyn ayaa adiga ku dhodhow oo baadiyaha ah ceelal bay haystaan baadiyayaasha qaarkoodna waxaa laga helayaa meelo ay weli ku dambeeyaan xaaskii iyo eh, meel intuu roobkii qabtay guga ahaa geedihii wixii kasoo go-ay weli ay taan ku dhahay isheeg wuxuu warka dambedow yihiin baad helaysaa laakiin waxay ka siman yihiin dhammaantood oo warbixintooda aan ku haynaa inay aan isu soo marnay oo dhan eh, in xoolahana cudur uu kaga jiro eh, faaskuna uu ku yar yahay biyahana kuwa hadda la leeyahay xataa biyay haystaan ama ceelal ha ka dhaansadaan ama maxaa la yidhaahdaa isheeg baraagaba wax yar ha ugu sii jiraan inay waxoodu gabaabka ay ku yihiin waxaa intaa weheliya abaarta inay ku tahay laba abaaro oo qiyaabaha ugu xanuunka badan oo aan soo marnay shalay saaxaan ka nimi mana aha halka deegaan oo noocaas oo kale ah ee deegaano badan baa caynkaas ah oo gobolka ku yaala Ee, magaalo u jirta baadiyihii ama meeshii dadku ay ku dhaqnaayeen ee, sagaal kilomitir ama toban kilomitir ama lix kilomitir baa waxaa looga soo dhaamiyaa biyaha qiimo gaarhaya boqol iyo konton dollar laba boqol oo dollar shalay saaxa waxay noo sheegeen tuulada ugu fog degmada koob iyo tobanka tuulo ee ku hareereysan ee tuulada ugu fog inay magaalada u jirto toban kilomitr loogana dhaamiyo laba boqol iyo konton dollar bay noo sheegeen runtii arrintaasu waa runtii na-taas weeye waa dhibaato aada iyo aada u culus waa dhiigmiiradnimo waa wax ka dhigaya abaartii inay noqoto abaare isu bedesho halis ya tashoodi marka waxyaabaha soo aragnay xanuun iyo marka laga soo tago dhibaatooyin ee abaartu ay dhalisay iyo biyo la-aan ay dadku ku wada sidan yihiin iyo cirka oo la wada eegayo in ilaahay raxmadiisa ay ka timaado iyo baad la-aan marka laga soo tago abaarta kale ee ku saabsan in dadka looga faa'iidaysanayo duruufta jirta ayaa waxay tahay waxyaabihii ugu xanuunka badnaa aynu la soo kulannay waxaan la soo kulannay oon soo marnay tuulooyinka qaarkood la yidhi qof dumar ah ayaa ku umushay waxaana laga waayey intii suurada guri ay ka koobnay inta laisu maray galaas biyo ah oo dhunta ay ku qoyso ayay weyday iyaduna waxay noqotay sida qof dhaawac uu ku dhacay oo kale oo yani waxa weeye dhanqalan baa ku dhacay Eh, runtii dhibaatooyin aan erey lagu koobi karin oo khayaalka ka sarreeya baa meelaha yaalla Eh, dadkuna dhibaatada siday u dhacday waxaad moodaa inay weli isu ceshanayaan oo uma daharooyin baad moodaa oo waa la iscaawanayaa oo qoladii biyo haysato qolada kale waxbay u celinaysaa oo laakiin waxa weeye xaalad waxaa lagu jiraa runtii dadku ma dhihi karo waa xaalad deg deg ah gurbad bayna u baahan yihiin xagga alle subxaana watacaala awalan qabla kulli shay markaa kadibna cid walba wax la gaari karto wixii ahaya ay ka kaafan
waaya hadda waxaan joog hadda waxaan joognaa meesha la yidhahdo soo gaarnay daraftan dudun gaar ahaan meesha la yidhahdo xaranka tuulada ah ayaan soo gaarnay oo aynu doonaynaa inaan biyo ka qaybino haddii alla idin waaya sultan aad baa umahadsan tahay mustafa waxaad kamid ahayd urur dhalinyaro ah oo gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaakacyo iskool isu xilqaamay lana tacaalayay bal sidii wax loogu ururin lahaa dadka iyo duunyada ku tabaaloobay abaarta ee ka jirta guud ahaan deegaanada puntland bal ka waran ilaa hadda maxaad qabateen idinka urur ahaan maxaad idin qabsoomay
horta aad baa umahadsan tahay somalia waa ku salaamayaa suldaanka waa salaamayaa isagana iyo guddoomiyahaba ahda raadiyo galsir waa umahad celinaya dhegeystayaashana waa umahad celinaya dhammaantii waxaan leeyahay tawfiiqda allahna waafajiyo xaqiiqdii horta anaga urur ma ahin dhalinyaro isku tagtay baan nahay oo kala duwan reer gaara ma ahin urur gaara ma ahin qolo gaarana ma ahin gobol gaarana maahin waxaan ugu talagalnay gobolkeeda waad ogtihiin magaaladeeda weliba gaalkacyo oo magaala madaxdii gobolka waxaana iyada abaarta usii dheer colaada colaad baa ku habsatay weli ka jirta dadku waa qaxay waa soo laabtay waxa weeye waa dareemaysaan oo hadda gurmadka abaaraha gobolka mudug weliba magaalada gaalkacyo horey ugamaysan ugama loogama kicin maamulkii waa ka mashquulsan yahay oo colaad ku mashquulsan yahay ganacsatadii waa lamid oo sidoo kale ugu mashquulsan tahay taasi waxay kaliftay marka in la dib dhaco annaga marka dhalinyaro ahaan intaa waxaa usoo jiisanayn dibdhaca keenaya oo markasta aan u gabanayna waxay ahayd dawaan garanka dhan magaalo colaadi ka dhacday dadkiina ka qaxay dadka joogaa waxay isugu dhirteen qof dhaawac la soo dirsoodan dhaawaca ka warhaya mid laga dhintay mid laga qaxay mid qaxay oo soo laabtay macnaha mid baqaya oo maqorno wax dhacayaan dhahaya marka taasi waa sababta ammaanka xagga diiniga marka laga hadlayo looga sii horumariyo xitaa iimaanka marka taasa waxay kalifta inaan dib dhacno laakiin alxamdulilah kadaal waanu soo kabanay hadda shaqaanu bilownay saddexdii maalmood oo ugu dambeysay shaqaawanay mahadeen ka gaadhay dhalinyaro badan baa ka qayb qaadatay dhalinyaradaasi magaaladan galnaa funaanado iyo tabeelayaal baan wadanaa qof kasta oo magaalada aanu ku aragno kii kun shilin bixin kara kun baan ka qaadnaa kun dollar kii bixin karana waa ka qaadnaa dadkuna waxbay la baxaan ilaahay ha barakeeyo waxaanu soo aruurinay hadda lacag saddexdii maalmood oo hadda aanu tooska u shaqaynaynay oo weliba aanu ka shaqaynaynay magaalada aan maraynay iyo idaacadaha oo iyagana aanu ka baahinaynay barnaamijka raadigalka iyo codka nabadda oo aanu barnaamij ka sii daynaynay toos looga dhegeysanayay wax laga caruurinayay waxaanu aruurinaa hadda lacag afar kun kor u dhaafaysa sidoo kale lacag shilin soomaaliya iyaduna shan milyan ku dhow haddaysa ka badnayn baa aruurinay hooyooyin baa waxay noo keeneen dhar dharkii ka dhammaaday dhar ay iska bedeleen ilmahoodu kuwa waxay noo keeneen raashin kuwana waxay noo keeneen dhar duuduuban oo xijaabadan waaweyn ah oo isku xirxiran waxaan rabnaa marka qof walba wuxuu hayo intaan ka qaadno dadka baadiyaha wax walba waxaa ka daran haddii roobku yimaadana xoolaha inta hadhay waa ka qaadaya oo xooluhu ma xamili karaan roobku hadduu yimaado hadduu ka raagay oo hadda ka maqan yahayna dooba dareemi kartaan oo de waxay ku nool yihiinba ma jirto xitaa hadduu u onkooda hadda maanta oo aagooda ka da-ayo xooluhu ma gaaraan marka dadkuna waa lamid intoo kale dadku qaa marka xitaa dharkaas iyo wixii go-yaal xijaabo bustayaala in la aruuriyo si dadkaasi waa ogtihiin oo diraacba hadda la galay oo qabowgii diraacdana waa jira isaguna oo gaajadii iyo oonkii buu sii dheeriyay marka waxba kama anaan tegayn wax walba waa aruurinaynay alxamdulilah waxa weye dadkuna hadda nagamada hor imaan hadee kollay hadda sanqaadkii koowaad ma xuma iskuullada waa utagna waa wacyigelina qaar baa lacaga badan diyaariyey kuwa waxay dheheen waxaanu diyaarinaynaa wax walba aanu awoodno marka alxamdulilah waxbaa noo qabsoomay waana soconnaa waana wadaynaa ilaahay iidankiis ilaa iyo xadnimado mustaqbalka hadii alla idmala kaashan doono la shaqayn doono dujiyada iyo xogaha la hela iyo waxaasoo dhan si dadka loo gaarsiin lahaa insha allah inaan dadejinana waa jecellaa waaya aad baa umahadsan tahay gudoomiyaha gobolka gardafuur gudoomiye maadaama aad safar dheer kusoo martay gobolka deegaanadiisa oo dhan ama qaaradu kamidaba waxyaabahaas ugu daran ee aad aragteen bal nooga waran xagga dunyada xooluhu waa sidee maxaad aragtay xoolo nooceed aad aragteen dadka noloshooda waa sidee aad baa umahadsan tahay marka hore waxaan rabaa maadaama hay gudoomiye cusub inaan u sheego cabd suldaanka iyo mustafada magacayga waa maxamuud axmed caynab weeye marka xiga waxaan rabaa yo horta gobolka gardafu waa gobol labada badood ee badda indian oceanka iyo badda siistigaba labadaba ku yaal laga soo bada laga soo markii lasoo dhaafo qandala ama dhinaca lasoo dhaafo meesha la yidhaahdo degmada bayla iyahu marka aad buu u ballaaran yahay waa degaano kala fogfog oo aan si fudud buuraleyna aan loo gaari karin waxyaalaha hadda safarka intaan ku jiray noogu daran waxay ahaayeen dadkii sida hadda uu mustafa ka hadlayey arrinta gaalkacyo ka jirtay ay wada ogeyn oo kale waxa weeye dhibaatooyinka gobolka ka jira waxaa kamid ahaa kii yaraydii aan kuu sheegayey qandala shaqaaqadaas way way na mashquulisay intii aanu yacni orordi lahayn oo wax qaban lahayn midda labaad oo abaarta usii dheer degaanakan hadda aan marayo waxa weeye dadku waxay ku tiirsanaayeen xabkaha sida beeyada iyo iyo iyo geedka xidiga la yidhaahdo maydiga dadkii abaartii hadday dhacday oo biyihii dhulkii laga waayey isagoo ama geedka saaran ama godka u yaal bay dadku waxay sameeyeen bay meeshii ka qaxeen oo ka kala guureen dadku markay ka kala guureenna waxay sameeyeen wixii hantida ahayd waxay noqotay wax ama yacni uu u u ku kala baxay dugaagga sida daayeerka oo kale iyo ama wax laga xaday oo meesha ka baxay gebi ahaan sababtu waxay tahay dhulkii buuralayda ahaa ayaa abaartu wada saamaysay tan labaad oo iyadana la xusi karo waxa weeye roobabkii da-ay oo jabaala ama meeg waxay sameeyeen tooga dhirtii lagu baxsan jiray dhulkan geedkii lagu baxsan jiray oo markii abaartu dhacdo xooluhu ku baxsan jireen buu gebi ahaan waxa qaaday dadkii uu suldaanku soo arkay oo ka dhacay dhulkaas taasuna waxay sababtay dhulkii inay isu bedelaan meelo dooxooyina ama banaan intaanu markaa maraynay waxyaalaha aan la kulanay waxaa kamid ahaa xoolaha niyaho uu horta waxaa dhacay cudur baa u wehelaya abaarta dhacday oo xoolaha geela weliba aad yacni dhulkan geela waxa weeye inta badan awrka la rabto ma ahane waa waa iska daaqaan oo cidina ma soo hoydo ma ilaaliso laakin waxaad la kulmaysaa geelal ma garanaysaa iyaga oo aan cidina la joogin oo cidina ma garanaysaa gacanta ku hayn abaartii ama xanuun ku dhacay ama oon buraha ugu waxeeyey siday dadka warbixin ugu siiya anagu qayba ka aragnay ku baktiyey xoolaha yacni sida degaanada hadda yacni aanu tifyada ka daawanayno ama aan la soconno waa ka bakti yar yihiin dhinaca markii loo fiiriyo laakiin cudurro ayaa jira oo degaamadii kal hore markii halkan roobkaas ka da-ay degsiimadii soo xaasgashay ama roobkaas soo raacday ayay u saameynayeen dadku iyo abaarta cudurro ka dhashay arrimaha ugu waaweyn hadda ama meelaha aan isdhihi karo annagu hadda intaan maraynay oo tuulooyinka ah waxaa moodaa degaanada tuulooyin kooban oo xeebaha ku yaal maahana inta kale inay saamaysay oo biyo la-aantu dhammaantood markii laga soo bilaabo barxa iyo isdhuxun talamuge kaware kalka kalaale meesha la faranfar oo aan shala joognay hursado aan maanta joogno ximistiyo aan rabno hadda inaan jimcada ku tukanno hadda safarka iyaga waxaan u baaqana barnaamijkan haddaan baxaynaa xudyo iyo mayso ciin dibir galgala hooda muudiya conqala qoraxaad iyo taageer dhulkaas oo dhan waa dhulka abaartu aad ay u saamaysay dadkii dhulkaana waxay isugu carareen dhinacan weliba ujeeda badda cas ceelasha kale ah ceel quud iyo galweyne iyo xalwad iyo ceelka qadawe caluule biyaha ka cabto dhammaantood dadkii halkan tuulooyinkan deganaa badidood way ka maqan yihiin hadda aan marayno qeybo yar ayaa joogo ka tegi waaye meelahan markaan ka hadlaya lahaa waxay noo sheegeen gaarigu inuu siddeed boqol oo kale doolar ku keeno faranfar iyo meesha aan joogno hursale ma aha gaariga yar ee hadda haddii gaari yaroo istoodka ama xaagiga la yidhaahdo aad damacdo laba fuusto ama saddex fuusto inaad saarato waxaa lay sheegay nin laba fuusto kusoo dhaansado saddex boqol oo doolar laba fuusto oo keliya laakiin waa gaariga labaatanka fuusto qaadi kara gaariga xisaabaya fuustadii afartan arrinta ugu weyn oo annagu hadda aan la kulanay oo annaga laftigayaga fajacisa nagu noqotay waxay noqotay tuulo dhan oo shan boqol oo ku nool yihiin qoys in ma garanaysaa aanu ilaa xalay markaan joognay dadku ay ma garanaysaa weersada la qaybsanayo galaas galaas ugu qaybsanayo waa arrimaha aan la kulanay oo aan xusi karro waa kuu soo noqonaya guddoomiye sultan qordhe maadaama deegaanadaas aad soo marteen idinkuna dhinaca galbeedka gobolka mudug ah oo aad soo aragteen bal ka waran duunyada aad aragteen noloshooda soo ekeen maxay ahaayeen maxay daaqayeen bi- dad see dhawatooda bal iyora bal nooga waran walaal waxa weeye horta galbeedka gobolka mudug oo keliya ma aha ee waxaan soo marnay laga bilaabay jalam ilaa iyo galbeedka gobolka mudug baa meesha ugu sultaan ka tagnay halkaan marnay waxaa kamid ahaa jalam baa kamid ahaa muqlamadow baa kamid ahaa xamarkor baa kamid ahay qalanqalle leeli balli dacar ceel weyne godob godob weyn bahalley cadii gabagabo gaxan dhaale yacni meelahaasoo dhan waa lasoo maray magacley godob yar duulle bisiqa nuugare isgoys waxa weeye beer dhagax tuur tuulo xabiibo farxaan burar degmooyinka waaweyn oon xogta iyo macluumaad ka raadsanay inay goldogol iyo waxaa kamid ahaa saaxo ayaa kamid ahaa xuuraan dudun afgud jeexo aan hadda kusii soconno weeye waxaan joognaa meesha la yidhahdo hadda meesha la yidhahdo dudun oo xalanka ah ayaan joognaa oo dadkii hadda ay inoo fadhiyaan oon doonayna inaan kulan la galno oo hadda waa markii maaragtay mudaakhaladeedii ugu dambeysay weye waa idinka cudurdaaranaya haddii aan la idmo oo shaqadii aan ku jirnay baa ii yeedhaysa waxyaabaha aan soo aragnay waa kala duwanaayeen waxaan soo aragnay xoolo macaluulay oo dhogorti ay ku dhegtay waxaynu soo aragnay bakti banaanka daadsan oo xitaa dadku qaarkii inay ka diga rogtaan oo xerada ay ka guuraan ma ogiye aysan awoodi karin in maxaa la yidhahda isheeg ay jiijiidaan oo dhinacyada isu dhaafiyaan waxaynu soo aragnay dadku aygina aadna uga sheeganayaan ayna ka muuqataa xoolo iska fadfadhiya oo geerida meesha ku sugaya waxay leeyihiin neefki geer ahaa isagoo quruxsan oo ay ka muuqato inaad isleedahay maaragtay waa barbixi karaa oo waa ka gudbi karaa xaaladda lagu jiro ayuu ama dhinac u dhacayaa oo rafanayaa ama subax markii lasoo tooso neefkiio waxa weeye waxaa la yidhahda maaragtay dhuunta ku haya dhulkaad u imaanaysaa oo maxaa la yidhahdaa ii sheeg maaragtay baktiyaa loo imanaya runtii marka xaalaadkaas waa xaalad meesha ka jira dadku xanuun bay ka sheeganayaan baahida ugu daran oo la sheeganayana waa biyo la-aan yani ciddii aad wareysataba biyay ka sheeganaysaa marka dhibaatadu ay caam noqoto oo ummadda isku si u wada saamaysana caqliguna waa waxa weeye isku mid buu noqdaa qof yar iyo qof weyn biyaa laga sheekeynayaa dhibaataday u qabaan biyay ka sheekeynayaan gurmad la-aan bay ka sheeganayaan inaanay cidi u imaanin bay ka sheeganayaan wallahu mustacaan yani marka waxa weeye xanuunaduna waa dheeri oo dadku waxay ka sheeganayaan oo kale xanuuno jira way ka mid yihiin hergab lala wada daadsan yahay oo kale iyagu magac umaan ay bixin laakin waxay yidhahdeen waxaan garanayna maaha lakin hergab baan weli iska leenahay waxaa kaloo laga sheeganayaa waxaa la yidhahdo shuban baa laga sheeganayaa dabadhiig baa laga sheeganayaa xumadaha noocaasaha jira marka laga soo tago xanuunada ay xooluhu ay qabaan oo ay ka qaadeen gaajadaas iyo abaartaas caamka ee dhacday runtii marka xaalad maasaawi ah weeye dalkuna waxa weeye guud ahaan biyola'aanta waa ka sidan yahay haba sii kala daraado oo meelaha hadda gudoomiyaha uu ka sheekeynayo dadku ha noqdeen meelaha ugu sii daran wade waa inkaar meel la yidhi waxa weeye isha fuustadii biyaada waxay tahay afartan doolar qiimuhu halkaasoo kale uu meeshuu ka yahay halkan ma aha oo booyadii baa waxay joogtaa baa laga yaabaa boqol iyo konton dollar ama laba boqol oo dollar laakiin mushkilada kale qabaan waxa ay tahay booyadda meeshay ka soo qaadayso biyaha iyo meeshay ku shubayso waxay isu jiraan labaatan kilomitir toban kilomitir sagaal kilomitir waxaana laga hadlayaa waxay tahay dalka intiisa badan boqol dollar iyo ka badan ama boqol iyo konton dollar ama laba boqol oo dollar baa laga hadlayaa marka dhibaatooyinkaasa meesha kusoo aragnay dad ay ka muuqato diirta iyo abaarta wejigooda oo raxmad rabbi sidaa ku sugahaya gurmad walaalnimo iyo mid muslimnimo dhowraya oo maxaa la yidhahdaa ii sheeg ay isugu tageen oo ka wada sheeganaya abaartaas caamka iyo xanuunadaas xoolahana ay kaga jiraan ayagana ay qabaan ilahaasaan soo aragnay welina aan ku dhex jirnaa waxaan noo sii dhiman inaan hadda sii marno afgub iyo jeexo isqambuus iyo xero jaalla haddii aan la idmo waxa weeye deegaanadaasaan maraynaa maanta insha allahu tacaala oo aan kusoo gabagabaynayna socdaalkeenni intaasaan idinkaga tegaya waaya sultan annaga kufasaxayna maadaama shiro muhiima aad hadda gelaysid bal waxaad noo raacisa adig gudbi ahaan maxaa qaybteen meelaha deegaanada tirada badan marteen maxaa geyseen intaa noo raaci
deegaanada waxaan u eegeynay sidee baa loo sii kala daran yahay waayo waxaan fidnay maba ahaynba wax ku filaan kara deegaano waxaan wadnay waxa weeye biyo yar oo aan dhihi karo boqol boqol iyo labaatan gooyadood wax lamid ah wixii baan u kala teelateeleynaynay waa naga dhammaadeen waxaan ku khasbanaanay inaan haddana gurmad cusub u dhawaaqno aan dhahno war dadkii weli waa ooman yihiin annagoo weliba meeshii ay xoogaa yar oo maxaan ku dhahaa biyaha shalay ama loo shubay oo ama iyagu ha shubtaan ama ayaro gibira wallahu mustacaan baraag wuxuu leeyahay ha ku harsanaadaane daafayna maadaama ay jiraan deegaano kale oo aan biyana shuban kuwii ay haysteen ee uga haray roobabkii horena waxa weeye isha ay ka dhammaadeen deegaanada badankoodana waxay ka sheeganayaan roobka inuusan wallahu mustacaan ku di'in muddo laba sana inaan ku di'in bay ka sheeganayaan marka biyahaasaan u kala teere teereenaynay shan booyadood laba booyadood afar booyadood saddex toban hadda sidii maxaa ku dhaha baahida ay u kala daran tahay annagoo kulli aanan ka wada sinayn laakiin siday u kala daran yihiin miisaanka u kala saaraynay dhulka lasoodana wareegsanayna waaya sudan aad baad umahadsan tahay waktigaa kugu celiliya shirba ka qaybgalka waa fasaxayna adiga mustafe ayaan waxaan siinayaa kelmadda ku xigta mustafe waxyaabo tiro badan oo muhiim ayaa hadda noo sheegteen inaad aruuriseen oo aad isu geysteen ma jiraan kulamo dhinaca maamulka gobolka iyo ka degmada iyo aad la yeelateen oo ku saabsan iyo qaybo kala duburshaa si aad ugu gudbisaan arrimahan iyo sidii dadka loogu gurman lahaa ood kala hasheen
jaaro aad baa umahadsan tahay gudoomiyaha iyo suldaankana waa umahad celinaya aniga magacayga waa mustafe xaarin gudoomiyaha sidaasaan soo faraya insha allah horta runtii markaanu barnaamijka xaqiiqdiisa u dhaadhacno barnaamijku waa barnaamij isagoo isxilqaan ah ma jirto cid hadda toos aan ka kaashanaynay oo aan ahayn bulshada aan wax ka caruurinayno waxa weeye waa dareemi kartaan oo bulshadu waktiga ay ku jidha wadcigo adag waxaasoo dhan maamulka waanu la tashanay oo waa la hadalay oo waxbaan la wadaagnay markii laakiin sidaasoo ay tahay haddana waxa weeye weli waxaa jirta weli gaab baa jirta sababto a guddiga maamulka waxaan ka sugaynaa inuu guddi sameeyo guddigaas qiimeyn sameeyo annaga hadda waxyaaba aan u baahannahay waxaa kamid ah suldaanka oo kale xogta uu soo aruriya waa u baahannahay si aan u ogaano bal meelaha emergency hadda wax loo wuxuu haba yaraadeene dee loo geyn karo sababta tuuladana waa dareemi karnaa qof mulasiya looga waayay dowladii xataa haddii loo geeyo waxbay taraysaa marka inaanu halkaas qaybtaa galno qaybta labaad wada shaqeynta waxaanu anagu la leenahay tooska ah waa bulshada maamulka waa ogyihiin waa wargelinay runtii guddiga marjaca u ah oo dhaqaalaha aruurinaya oo ay hadhow la xisaabtami karaan oo waxa dadka laga soo aruuriyay lamasuulka ka yihiina ay weydiin karaana way hayaan iyagoo qoraal ah innagana waxa weeye wax kale oo hadda jirta kasii baxsan oo aan samaynaynay ma jiro marka runtii xaaladuna waa adag tahay waktiguna waa yaryahay dadkuna ma sugi karaan sida gobolka gardafuul baana gobolka midug la qabaayo ilaa hadeer maamulka gobolka maamulka puntland oo aan dowladdan ka tirsannahay dhaqaale ay ku yabooday iyo wixii ay aruurisay iyo waxaasoo dhan weli waxba kama soo gaarin marka laga reebo hawsha hadda uu suldaanku bilaabay oo ah
waaya gudoomiyaha gardafuud maxamuud bal waxaad ka warantaa maadaama dhibaato badan gobolka ay ka jirto oo sidaa sheegaysa biyihiina heerkaa marayaan nolosha xoolana sidaas ay tahay ilaa hadda wax gurmada oo gobolka soo gaaray ma jiraa dhinacna maxaad noo sheegaysaa
aad baa umahadsan tahay marka hore waxaa xusid mudan annagu deegaanada intaan safarka ee kormeerka ukuurgulidda abaaraha ka jira gobolka aan ku maraynay waxyaalaha noogu dara ayaan la kulannay oo ama cadaadiska shacabka aan kala kulmayno wuxuu ahaa maxaa naga doonayseen annagu maamulka puntland waxaa moodaa inaanan ka tirsanayn sababtay u hanaynayeen waxay ahayd meel walba waxaad tagto tuulo kasta oo baadiya oo abaari ka jirto oo biyola-aani ka jirto waxaa taaldhalo laga daawanayo waxyaalaha socday gurmadka ee ka socda puntland ama kuwa xataa waxayna yidhaahdeen lacagtii dowladdu ku yabooday gobolka gardafu qaybtiisii baa wadaan aniga safarka waxaa igu weheliyey sida xalabkuu sheegay xildhibaanka kasoo jeeda gobolka mustafe bile puntland dadka cabashada wax noogu dara aan kala kulmayna waxay ahayd annagu waanaan xaq u lahayn maalin walba iyadoo aan abaaratan jirin waxaa iman jira hay-ado hay-adahaasi waxbay qorqoraan dadka ayay kharash geliyaan oo xaq bay ugu leeyihiin qolo hadday kuu timaado martida inaad marti soorto oo markaas aad marti geliso laakiin wax dib ma arki jirin arrintaasi waa arrin horta xusid mudan shacabka cadaadiskaasaan kala kulmaynay saacadda aan marayno weli ma aanan quraacan anigu waa ogeydo laba jeer baa isoo wacday oo shirki baan kasoo dhex kacay waxaasina waxay ahayd dooda ka taagan maxaa idinku noo wadaan maxaase dowladda yari puntland dowladda nooga wadaan annaguse kama tirsaninayaa gobollada loo gurmanayo taasi waa arrin xusideeda mudan midda labaad arrinta ugu daran oo annagu aan la kulannay waxay tahay waa biyo la-aan sidaa hore u xusana goolku wuxuu ka kooban yahay labada badood indian oceanta iyo badda ristiga wuu kala fog yahay dhulka annagu hadda aan gaaray oo aan joogno waa dhulka baabuurta tayka dhaa laakiin ma aha dhulka buuraha ah oo sida tulooyinka ku yahay bilcil galgala guri cal waxa anagu ma tegin oo dhulaanu baabuurkii yani waxay qaadanaysaa baabuurka aad la aadaysaa wadda aad u qallafsan iyo xilli dheer bay kugu qaadanaysaa dhibaatada jirta marka meeshan hadda sidaan hore kugu sheegay wax dad dhintay ma jiraan oo dadkuna waxaa moodaa inay yani boqolkiiba siddeetan gobolka gardafu magaalooyinkiisu ay ku tirsanaayeen xabkaha sida maydiga iyo beeyada abaartii markay dhacday oo dhulkii laga qaxana meeshii buu ka baxay ama kii geedka saaraa ama godka oolaa ama dugaha gidaayadu ka mid yahay ama dad ay ku kala baxeen oo halka ay kasoo ay ka timi abaar labaad oo ah dhinacii wax soo saarkii oo yaraaday ama qofkii shaqadaa qaban jiray oo xoolihii mawaashii ku mashquulay uu meesha ka baxay arrinta markaan hadda aanu arrinta ay shacabku ka cabanayaan annaguna ayndhahyaha ku aragnay sidii suldaanku sheegayey waa arrinta biyo la-aanta oo aad u baahsan meelaha ugu daran oo hadda ay ka mid tahay meesha aan joogno hursade sidaan horey u sheegana gaariga markaan leenaha siddeed boqol oo doolar buu ku keenayaa siddeedda boqol oo doolar gaariga weyn weeye laakiin gaariga yar ee labada fuusta xaajiga la yidhaahdo haddaan laba fuusto saarto waxaa laga yaabaa inay marmarka qaarkood afar boqol oo doolar tagto waana dareemi karnaa qof ka bixi kara arrintaas waxaan rabaa inaan barnaamijkan maanahadal uga faa'iidaysto anigoo ah guddoomiyihii gobolka gardafu kuna cusub maamulka sidaan hore u sheegana bishii aan joogno ayna mashquulisa shaqaaqadii ka jirtay dhinaca dandara aan ku mashquulnay oo aageedii aan ku mashquulnay sidaan ogtahana gobolku waa gobol baaxad weyn inta aan joognay dhinacii amniga ayaan ku mashquulnay maadaama dhinacii aan abaarta ka qayb qaadan lahayn maadaama ay arrimo soo siyaadeen aan degaanada puntland lagu aqoon oo ay ka mid tahay daacishkii qandaro qabsatay waxaanu xoogga saaray inaanu dhinaca mayro oo tooxin ciribta u haysa ammaankeeda sugno si halkaa aan wax qalqali uga iman dhinacaas iyo meesha layaa godooxeed iyo dhabaaqana dhinaceeda sii jeedana sida aad shalay xalay dhalooyinka s b c iyo puntland ka fiirsanayseen ciidamadii halka aan geynay biyodhaankoodii iyo saayidoodii aanu ka bixi weynay marka arrintaas waxaan rabaa xildhibaankiina wuu ila joogaa hadda uu maqlaya wuu la socdaa warka uga wakiil ahaa dowladda puntland degaanadatan dowladda puntlandna waxaan ugu baaqayaa iyo hay-adahaba uga faa'iidaysanayaa barnaamijkan gobolkan gardafu khaasatan dhibaatada iyadoo ay ka jirto gobolada oo dhan uu la wadaago waxaa usii dheer isaga isagoo rumud eriyaa oo dhul foga iyo isagoo aan moodo hay-adaha iyo dowladduba inay laaween iyo isagoo aan moodo shacabku inay hadda yacni ay ay ay ay ay ay ay soo xartay biyo la-aantan culayska waxa ku ayaana ay tahay ceelasha waan u dhoweyn sida suldaanku sheegayey meelaha hadda ceelasha biyaha laga dhaaminayo waa labaatan kilomitr dhulka laakiin meelaha kan waa sideetan kilomitr sagaashan kilomitr oo buuraha oo dhagaxa meelasha meelaha ceelashu ay u jiraan oo biyaha laga dhaaminaya
waayaa guddoomiye ahaan kuusoo noqonaya xildhibaankii laga soo dooranayay deegaanka wuu kula joogaaba waa la joogaabaa tiri belayidib isaga horta xildhibaan waa maqlaysaa guddoomiye wuxuu leeyahay wax gurmada oo naga soo gaaray puntland ma jiro gobolkan adiga ayaa xildhibaan oo lagaa soo doortay miyaadan u qaylin maamulka puntland oo aadan u sheegin dhibaatada meesha ka jirta oo adoo dadkii matalaya aadan dhibaatada si wax looga qabto miyaadan u sheegin oo kala hadlin arrintaas
jumal aad baad mahadsan tahay waayahay su-aashii uliga ma ad jawaabin maamulka ma la xiriirtay puntland oo ma u sheegtay aduu xildhibaan ahaan maadaama gobolka lagaa soo doorto o shacabka soo doortay in aad abaaraha arrinta iyo dhibaatada iyo in gurmud sababta loo gaarsiin waayo ma kala hadashay insha allah aad baa umahadsan tahay mustafa waxyaabahan aad aruuriseen goorma gaarsiinaysaan dadka u baahan
shubalobka aad baa umahadsan tahay annaga haddii aan fadhiidno waxaan rabaa sida ugu dhaqsaha badan ugu dhaqsaha badan inaan ugaarsiino dadku maskarana wataan hore uga hadalen marka haddii alaydo maalmaha soo socda inaan gaarsiinaan rabnaa waad ogtahay meeshan waxa weeye maamulkii laga rabay xogta inuu diyaariyo waxyaabaha nasiib daradaabay kamid tahay oo hadda dawladeeda kula yaabana in dad kulan la isugu yimid oo culimadii loo yeeray oo ganacsadii loo yeeray dawladii la yidhahdo xogkeena anagu xog ma hayna idinku maxaa xog haysan inay inay inay shacabka yidhahdo horta waa nasiib daro halkaasaan maraynaa shacabkuna waxaan leenahay oo dadku waxba ma sugi karaan waxyaaba badan baa la aruuriyey magaalooyinku waa nooga horeeyeen gurmadka boosaaso iyo gaal- eh, garowe iyo qarde iyo meelaha lamidka waxaa marka eh, horta ku- ku boorinaya waxaan inaan la isla sugino wixii markaa gacanta lagu haya dadka la gaarsiiyo annagana haddii alla idmo inta yar oo aan aruurinay haba yaraatee haddii alla idmo waxaan rabaa sida ugu dhaqsaha badan inaanu meelaha ugu macquulsan gaarsiino hadda meelaha la tegay oo hadda sida suubaanka oo kale ay lacagta mariyeen waa dhulka ku xeeran laamiga ee magaalooyinka waaweyn ku dhow ee dhow dhow wey laakiin dhulkii fogfogaa oo dadku dadku waad ogtahay dhulkii sokabaakii baa ka dhamaaday kabacdi dhulkii fogfogaa oo xilligii hore aan la jari jirin oo xaabkii geedaha ka daatay xoolaha loogu eesinayaa la aaday dhulkaasi diyamadaha biyana kama dhowa xubno lama gaarsiin karo gaaro beeraya ma jiro wax u qaadaya oo hadda rati u qaadaya ma jiro nin baa inta kasoo safray dhul fog buu wuxuu yidhi tuulo kamida dhulkan wadaashana timaada ratigiina uu kusoo qaaday reerka biyaha ugu soo doonay markuu xeerka yimid buu ka fariistay wuxuu ku laabto mare wuxuu ku joogana mare marka dadku halkaasay marayaan dadka fogfog baa la rabaa dowladdana waxaa laga rabaa war waxaa yarkaa haddii aan dadka loo teerayn ma gaarayaan ciidamadu meelaha ay ka dagaalamayaan oo joogaan gawaarida waxaa jeli karta yaryarkaa oo sida isrugooyinka iyo waxa lamidka marka waxaa la rabaa dowladduna inay qorshe la timaado gawaarida dooyadaha iyo kuwa xamuulka oo afarta afartaba ka socda foorwiilka ah oo dhulka mari kara inay keento ciidamadana loo geeyo kuwa yareerka ah oo wadooyinkan dhowdhow dhan ka bixi kara sida iskurugooyinka iyo gawaarida sabaxyada iyo waxa la midkaa marka haddii intaa laisku daro haddii intaa laisku daro jabaalow xaqiiqdii waxa aan haynaa waxbay tarayaan dadkana waa gaarayaan haddii intaa la waayana wax yar bay dadka gaarayaan marka qolo walba waxaan rabnaa inay dhinaceeda ka qayb qaadato anna waa haddii alla idmo saddexda maalmood oo soo socoto waxaan rabnaa intii meelaha ugu liita hadda oo aadka loo soo dayrinayo aan xogtooda maqallay iyo meelaha kale oo xogtooda la soo gaadho wixii aan gaarsiin karnaa haddii alla idmo inaanu gaarsiino oo aanu dadka uga jawaabno waya gudoomiyaha gobolka hirshabeelle maxamuud eh, waxaad soo qaaday oo dhowr jeer ku celisay booyadda biyaha inay sideed boqol oo dollar eh, ay qaadato ay biyaha ku geyso maxaa sababaya in booyadda sideed boqol oo dollar qaadato ma biyaha qaaliya ma shidaalka qaaliya ma baabuurta eh, eh, eh, dhibaatada eh, siyaabkeeda iyo waxaa samaynaya xagee dhibaatadu ka jirtaa aad baa umahadsantah jamaal horta marka waxaan rabaa xusid mudan waan rabaa inaan uga faa'iidaysto oo dowladda rabaa inaan ugu baaqo xildhibaanku nagala joogo hadda waxa weeye waxay tahay dhulkan waa dhul buuraleya dowladduna sidaa og tahay nin oo xanibaad baa saaran baabuurtii dhulkan ka shaqayn lahayd oo furulka ahayd oo suurtagal ma aha inaad gaari cabdi bilaa ama wanayd la soo degto ama bijiyadii dhulkan marka gaariga dhulka waxaa sababta u sakeenaya waxay tahay baabuurta aan foorwil ahayn oo laba cadda ahayn dhulkaan hadda marayo biyo ma geen karaan taasi waa sabab Eh, tan kaleetona waxay tahay eh, meesha biyaha laga soo dhaaminayo oo sagaashan kilomitir siddeetan kilomitir ah iyo dhulkii oo buuraleeya baabuurka la doonayaa ama waa gaari baabuurta hore ka haray oo baabuurta xaajiga la yidhaahdo oo hashidayga ah ama waa baabuur biijiya baa dhulkan biyaha keeni kara baabuurta kale ma keeni kardhaan sidaa hore haddaanay kugu sheegana wax booyada ah booyaduhu waxay saaran yihiin waa baabuurta ahaa halka candole dhulkan wax booyada ah ma jiraanba fuustooyin baa saaran cagado u badan baabuurtuna waa waxa badiya saddexa waxa jooga oo ka shaqaynayo dhulka tegi karaa taasaa sabab u ah Een, een, midda kale waxa weeye dadku hadda arrintan meesha taal waxay tahay een, su-aasha xildhibaanka weydiinaysay annaga laftigayaga aniga xildhibaankaba een, intaan marayna waa nala weydiiyey ama taleefon baa nala ku weydiinayay maxaa baaqa oo aad ka haysaan een, ma garanaysaa een, een, een, een, een, een, bahalka la yidhaahdo een, arrinta dowladda maxaa gaarsiiseen anigu markii aan imi lixdii een, nofembar laba kun lix iyo tobanka een, aan imi gobolka caasimadiisa caluule waxaan qoray qoraal kaasoo ku socday ku wasaaradda arrimaha gudaha iyo horumarinta reer miyiga dowladda puntland garowe ku hay-adda hadma garowe og madaxweynaha dowladda puntland garowe ujeedo kaydadhaan abaaleed anigoo ku hadlaya magaca maamulka gobolka gardafuur iyo dadweynahooda waxaan caddaynaynaa inay ka jirto abaar aad u daran degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisa oo saamaysay dad iyo xoolo sida tuulooyinka addaaga kuu tiriyey een, dadkuna ay u qaxeen een, meelaha kala ceelquud iyo galweyne iyo xalwad iyo meesha la yidhaahdo ceelka qadaweew ka cabo caruur ay ka cabto marka arrintaasaa kaliftay jamaal biyuhu inay siddeed boqol gaaraan ama gaari laba fuusto sida afar boqol oo doolar lagu soo dhaamiyo oo fuustadii laba boqol oo doolar ay noqoto dawladdu waa sii ku dhawaaqday hal milyan oo dollar in ay abaaraha ku taageerayso Ee, guddi waxaa jira iyaguna guddiga dhaqaalaha oo iyaguna eh, culimaauddiinka een, oo fadhigoodu eh, yahay gobolka bari Een, gobolladana si fiican u marayay oo eh, xataa tubaaquurana ka- ka biya meel walba waa guddiyaa laga sameeyey guddiyada ayaga ma la hadasheen oo eh, lacagtii ay hayeen iyo biyaha ay dhaaminayeen iyo raashinka ay qaybinayeen iyo ma tiraadeen war meel een, aad u yeetaan soonaa wax naga soo gaaro maxay se idinku jawaabeen wax anagu aan baaqaas hadda aan kuu sheegay ama qur-aankaan u gudbinay aan- aan wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda hadmo iyo dowladda eh, ma ahane gu- guddiga culimada een, een, een, een, eh, abaaraha een, aniguna lama xiriirin iyaguna lama soo xiriirin waxaana rabaa su-aashaas een, marinkaas ay ku yabooday een, dowladdu maanta waxaad ogtahay jamaal tiknologiyaddu meesha ay marayso een, shacabku tuulo kasta ama ninka xijiga jooga ama buurta ariga la jooga ayaa la socda oo adeecaddii dhegaysanaya ama tuulo kasta dhanaa ka taalu ka fiirsanayaa way la socdaan markaan nimi waxyaalahaana la weydiinaya waxaa ka mid ahaa oo qaybtoodna la yidhi lacag boqol iyo labaatan kun oo doolara noo sidaan oo qaybta nagaga soo aada tuuladayada weye lacagtii la qaybiyo gobolku uu ka helo halkaa ama saga- malyankii sida loo qaybsay annagu culimmadana aniguna lama xiriirin een, cid nala soo xiriirtay aniga oo ama ama ah guddiga culimada ah ama guddi kaleeto ama dowladda ah oo arrinta abaaraha aan ka wada xiriiray ma jirto waxaana rabaa inaad een, adigoo mahadsan xildhibaanka su-aashaas ee, lacagta malyanka horaha u weydiisay een, haddeerna aad een, aan- aad weydiiso isagaa noo matelayey een, dhinaca dowladda inkastuu bishuu hadda nala joogay aanu ka wada shaqaynaynay dhinaca amniga oo niyow xaalad aa- aad yacni u u adag ayna haysatay oo sababtoo ah gobolka oo baday ku yacni ku wareegsan tahay gabi ahaantiisba cabsi laga qabay meel walba inaan la soconno oo inagu adkaatay xataa yacni annagu kharasha xataa aan dowladda ka helayna ma jirin ee wuxuu ahaa isku tashi dhexdayada ah inaan gurmad ugu samayno meel walbana jeegboontiga iyo ciidanka aan geynayno aanu si ma garanaysaa sbooda aan u qabno annagu kharashkiisii taasaana mashquulisay sidaan hore u sheegay laakiin waxaan uga fadhinaa xildhibaanka su-aasha aan weydiisay annaguna dhammaan anigoo maamulkii ku hadlaya shacabku way uga fadhiyaan didid baana ka socda hadda inaan weydiiso arrintaa waa jeclahay waaya xildhibaan eh, xildhibaan ma maqlaysaa waaya xildhibaan eh, waa maqlaysaa guddoomiyaha Eh, lacagna wuu sheegayaa boqol labaatan kun oo do- eh, dollar waa la sheegayaa guddiga abaaruna wayagii lacagaha badan ururiyey oo dibadaha iyo dalka gudihiisa iyo meel walba eh, lacag baa laga sheegaya gobolladana loo qaybinayay Eh, gobolladuna waa u kala darraayeen oo hadda gobolka galbifuuy oo kale waxyaabaha gobollada kale kaga duwaya waxa weeye xagga wadooyinka oo runtii dhibaato weyn ay ka jirta waa gobol wadooyinka ay aada u xun yihiin Een, xildhibaanada puntland waxaa la sheegaa inay yihiin inay iska fadhiyaan kuraasta oo dantooda keliya ay raacdaan shacabkana een, markii doorasho la gaaro ay yidhahdaan een, na doorta annaga een, ah maalgelihiin liya Een, maxaad gobolkii marka u qabatay eh, maadaama aad gardafuul ka soo jeeday ilaa waa kana shacabki waa kuwaas le eh, waxna la soo gaarsiiyey male maanta isgaarsiintu meel walba u casri bay maraysaa waa shaqaynaysaa gobolkii maxaad u qabateen maxaad ugu keeni weydeen biyo biyo iyo iyo baad oo guddiyadii ula xariiri weydeen oo dowladda wax uga soo qaadi weyden ilaa baaq la gaarsiiyey iyo hadal baan u sheegay waxba ma taraysaa
jamaal waa mahadsan tahay adiga iyo asxaabta kale ku jira warinta xildhibaanadu eefraska la qaylinayaaniin hadda adaa maqaanti kaaba inaan joogo gobolkii oo abaartii iyo dhibkii aan la qaybsanayo bulshadii wakiilkaan u ahaa waxyaaba badanoo gudoomiyahaba kuu sheegay oo shaqayntaanu dhex madhay dadka iyo bulshada kulliba heeganna ay u yihiin dhinaca dhaqaalaha ee dowladda ku deeqday dowladda intay ku deeqday adiga lafteeda maqaanta kaysaad u maqashaa ana u maqlay laakiin wayna soo gaaraysaa haddana adigu ka- awr kama daaro weli waa ogadi ma garat waayo aad baa umahadsan tahay iminka gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaaray Een, mustafa xaalin een, taladaada ugu dambaysa maxaad codsanaysaan baaqaad soo jeedinaysaan muxuu yahay jamaalow waa ku maqlayaa walaalle baaqa ugu dambeeya oo soo jeedinaysaan muxuu yahay barnaamijka gabagabadiisa baaqa ugu dambeeya waxa weeye horta bulshada waxaan leeyahay bulshada een, waxaan leeyahay ilaahay idaa tacasiisu ballaaran tahay allaha loo noqdo Da- qof kastaana waxa yar oo uu haysto waa la isugu imaanayaa akrina waa la isweydiinayaa waxa kala baxo ilaahay waa u barakaynayaa waana u badinayaa dowladda waxaan leeyahay dowladda waxaan leeyahay ama xildhibaane ha ahaato ama golo dulneed ha ahaato ama kuwo kale ha ahaato ama ciidan ha ahaatee ee ciidamada markii laga soo tago inta kale waxaan leeyahay war nimankeena eh, golaha wasiirada iyo xildhibaanada ay hawshii waa gabteen hawshiina waa gabteen xildhibaanaduna shaqadooda ma yaqaaneen oo way garan waayeen xitaa dadkooda inay ka warbixiyaan dowladdu dadkoodii kama warhayso waxaan ognahay intay golaha wasiirada xitaa isu yimaadaan in dad oo dhan xitaa warbixintiisii la waayay heerkaasa dowladdu maraysaa waxaan ka waxaa waxaan marka waxaan rabaa dowladda saba xiganaysa t v-gu marka uu soo diray inay iyadu inta tagto oo meesha tagto horta waxa soo aragtay ahayd lacagta hadda ay ku yabooday lacagtaas cidna ma gaarayso waxna ma tarayso haddii aan si fiican loo maamulin dowladda marka waxaan leeyahay way gaadiidka aasaaran tihiin wa- wasiirada qaar baa waxay ku soconayaan gawaari eh, toddoba iyo eh, laba kun toddo- eh, lix iyo tobana laba laba nin oo mas-uuliyiin ah mid wuxuu lahaa gaarigay waa lix iyo toban laba kun lix iyo toban kana waa laba kun shan iyo toban anaa sanadkaa dambeeyey war halkaasaad maraysaana waa laidinkula xisaabtamaya alla ka baqa gawaaridiina ka tega dadkana waxa loogu geeyo Ga- gawaarida ee loo baahan yahay oo qoruulka oo dhulkaa mari kadhana dawladdu ha keento wadanka waa ku yaryihiin oo wadanka ma yaalaan haddaysan keeninna dowladdu shan boqol oo doolar iyo kun doolarba waa gaaraysaa wayna dhaafaysaa waxaa loo maanaj garaya dadka guddiyadana waxaan leeyahay wax aruuriyey war waxba haysala sugnina qoladii culimmada ahayd ilaahay baraka iyo barowe iyo boosiya wax aruurinaysa wax lagu wareejinayo war wakti la sugaa ma harin dadka waxa aad haysaan ha yaraadeen ha badnaadeen eelo meesha ay ka liidato geeya oo hadda dhaqaaqa oo ciddan baa sugnina intaasaan iyagana leeyahay aad baa umahadsan tahay guddoomiyaha galbefow haye gabagabadaada maxaad baaq u diraysaa adiguna jamal aad baa umahadsan tahay waxaan baaq ugu dirayaa dowladda horta waxaan eh, rabaa inaan halkan dowladda ugu baaqo gobolkan gardafu gobolada kaleeto wuxuu uga nugul yahay eh, abaaraha sababtoo ah eh, haddii buurihii abaar ay ku wada dhacdo eh, buuruhu waa dhul aad u adag waxaan rabaa inaan baaq ugu diro horta eh, inta abaartu jirto yacni xilliyada ay jirto baabuurta dhulka ka shaqayn kara hadday tahay eh, biijiyada iyo hadday tahay eh, baabuurta kale ee eh, cabdibilayaasha ama waneejyada inay dawladdu xayiraada ka qaado oo ay u fasaxdo shacabku ay keensan karaan Eh, midda labaad eh, waxaan rabaa oo ugu baaqayaa guddiga taakulaynta culummada oo iga maqli doona adeecadda iyo hay-adaha kale ee samafalka jecelba cidda wax ka geysanaysa inay aada u daran tahay biyo la-aanta dhulkan ka jirta Eh, wax hadda gurmada ama meel deegaanada aan joogno hal booyadoo biyaa la soo gaarsiiyana aysan jirin Een, gobolka gardafu sidaan intaan ogahay ninka la yidhaahdo guddoomiyihii hore ee een, een, een, een, gobolka mudug ee tigay ee, waxaa la socdaa laba booyadood ama saddex booyadood dhinaca gumbax ku dhow ee, taageer yaageeda inuu mar een, een, een, u diray oo meelaha de dhow oo booyadii boqol iyo maaqaan shan iyo tobankii fuuso uu yidhi boqol iyo konton bay ku tegi kadhaa tigay markii ugu dambaysay aanu ismaqalno laakiin dagaanadan badda cas dhulkii waagi hore la ohan jiray degmada caluule oo ilaa laga soo bilaabo qandalo wixii halkan ka ah ilaa ka soo noqda een, baargaal wixii xagga ka soo ah wax hal booyada ama gurmada oo soo gaara ma jiraan waxaan ugu baaqayaa anigoo ku hadlaya magaca maamulka iyo shacabka gobolka gardafu hay-adaha ee, taakuleeya ama ka qayb qaata abaarahan oo kale iyo dowladda iyo ganacsatada xataa ganacsatada waaweyn ee gobolka gardafu u dhalatay oo laga yaabo dhammaantood ama badidood inay ku sugan yihiin boosaaso inay een, ka qayb qaataan una soo gurmadaan dadka walaalahooda een, arrinta mudnaanta lena waxay tahay een, biyodhaan deg dega haddii asbuucan hadda aan ilaahay ka soo gaara ilaahay waxaan ka baryaya inuu roobna siiyo arrintaa khatar bay ku sugan tahay dhulakan waa dhul aan laysu gurman karin oo aad eh, wadadihiis u adag tahay oo qofku haddii ay buuraha waxaa kaleeto oo moodaa cimiladii inay isbedeshay oo xilligaan oo kale annaga qabow bay ahaan jirnay dhulkan cimiladiisu laakiin hadda waxaa moodaysaa xagaadi oo kale oo qoraxda qof dhaqaaqi karaa ma jiro waxaa soo socota marka inay geerida timaado hadda xoolaha laga hadlayaa haddaan laga soo gaarin Eh, marka horena ilaahay baan ka baryaynaa inuu ka soo gaaro oo aan baryaynaa inuu raxmad siiyo waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ama ga- khaasatan puntland ilaahay abaarta haysata inuu ka saaro inay iscafiyaan inay eh, isu naxariistaan inay istaageeraan in kii wax haystaa waxa waa lagugu imanayaa haddaanan qayb ka noqon ilaahay baa ku siiyey ee inaad ummadda maanta oo kaleeto uga faa'iidaysato oo u diyaarsato in ilaahay guriga janno kaaga dhiso waa ninkii wax haysta Ee, iyadana waxaan ugu baaqayaa intaa mar haddaan ahay guddoomiye cusubna waxaan ugu baaqayaa reer puntland oo dhan inay iscafiyaan inay gacmaha isqabsadaan inay ka wada shaqeeyaan ammaanka ammaanka oo isaguna ka daran abaarta amni daro hadday timaado waxyaalihii uu ka hadlayay mustafa yare ee annagana na mashquulisay shaqaaqadii qandalo ka jirtay iyadana in aan la ilaawin ee xoogga la saaro intaasaan ku baadaya jamaal adoo mahadsan barnaamijkii maan hadalna toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wuxuuna barnaamijku idinka imanaya xarunta daljir ee magaalada gaalkacyo waxaadna kala socoteen dhammaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay soomaaliya ciddii barnaamijkan uu sheegana waxa ay mar kale kaga bogan karayaan websiteka iyo radio daljir dot com anigoo jamaal faarax aadan ayaana barnaamijka idinla socodsiinaya tan iyo kulantadeena dambe barnaamijkan mid lamidkaas uma doona waxaan ku dhaafaya sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
aaaaaaaa